la nabiya bacda ugu horeyn waxaan salaamayaa xildhibaanada sharafta leh miidiyaha iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee halkan naga daawanaysa ta kale ugu horeyn waxaan halkan ooga tacsiyeynayaa ummadda reer koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda kumeel gaarka ee baydhabo shaqaaqadii ka dhacday shaqaaqadii ka dhacday ee dadkii ku dhinteen qaarna ay ku waxyeeloobeen ayaan halkan tacsiya ugu dirayaa waxaana leeyahay ummaddaas reer koonfur galbeed in gacanka hadalka iyo shaqaaqada la joojiyo la wada hadlo la dejiyo xaaladda mas-uuliyiin iyo odayaal iyo dhammaan in wada hadal wax lagu xalliyo intaas markaan ka gudbo waxaan halkan u soo istaagay inaan jeediyo baaq ay soo saareen ama taageero ay soo saareen aqlabiyadda baarlamaanka ee halkan fadhida inaan idiin yara akhriyo ayaan u soo istaagay waxaana ku bilaabayaa annagoo ah bayaanka aqlabiyadda golaha shacabka muqdisho shan iyo toban labaiyo toban labaatan toban iyo siddeed annaga oo ah aqlabiyadda xubnaha golaha shacabka ee hoosta ku saxiixan oo ay ka go'an tahay in xilkooda dastuuriga ah u gutaan si waafaqsan qodobka lixdan iyo koowaad fakradiisa koowaad ee qeexaysa xubin kasta oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka marka ay xilkeeda gudanayso waa inay ku shaqaysaa sida ay danta qaranka ay ku jirto annagoo ka damqanayna xanuunka iyo dhaawaca gaaray niyadda shacabka soomaaliyeed ee gudaha iyo gudaha iyo qurba joogta oo muujiyey shucuur iyo dareen kulul oo iga soo horjeedaan dhaqanka aan habboonayn oo ay koox xildhibaano ah ku damceen inay fowdo laga abuuro dowladdeenna laguna horjoogsado horumarka muuqda ee dalku ku tallaabsaday annaga oo aragnay hagardaamada salka ku haysa hagaldaacinta dowladnimada soomaaliyeed keentayna murugo iyo walaac ku yimid shacabka soomaaliyeed meel walba way joogaan annagoo ka xun iskudayga lagu horjoogsanayo horumarka dowladnimo islamarkaasna lagu kala qaybinayo golaha shacabka oo ah hay-adda saldhigga u ah dowladnimada soomaaliyeed annaga oo muujinayna dareenka iyaga mas-uuliyadeed ee matalaadda shacabka isla markaasna cod dheer ku gaarsiinayna shacabkeenna dalka iyo daafaha caalamka jooga iyo aqlabiyadda xildhibaanada soomaaliyeed ay u taagan yihiin danta qaranka iyo difaaca dowladda curdinka ah ee dalku ku tallaabsaday ka taabagashay waxaan soo jeedinayaa in aan koow in aan si hagar la'aan ah u taageersannahay madaxweyneheena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in aanu ku qanacsannahay hoggaanka madaxweynaha iyo waxqabadka xukuumaddiisa ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cali khayre saddex in la fuliyo qaraarka golaha shacabka ee lambarkiisu yahay ga sha isbaro ba saddex iyo toban labaiyo toban toddobiyo toban oo dalbaya oo dalbaya deg deg in loo hirgeliyo sharciga lambarka saddex iyo labaatan dhismaha maxkamadda dastuurka afar in aan ugu yeerno guddoomiyaha golaha shacabka inuu ka fiirsado ku adkaysiga mooshinka sharci darrada si hay-adaha dastuuriga ah loo badbaadiyo looga badbaadiyo qallaaso siyaasadeed oo dowladda dib u dhac ku keena caqabadna ku noqda waajibaadkii sharci jejinta matalaadda shacabka iyo korjoogtaynta hay-adaha fulinta oo dhammaantood habacsanaan ku timid shan in aan uga tacsiyeyno xildhibaanada sharafta leh ee laga been abuurtay lana isticmaalay saxiixooda sida uu caddeeyey xokeyaha guud ee golaha shacabka isla markaasna hay-adaha awoodda u leh ay tallaabada ku habboon ka qaadaan ciddii ka dambaysa been abuurka iyo ku-xadgudubka xuquuqda aasaasiga sharafta iyo karaamada xildhibaanada toddoba xildhibaanada golaha shacabka waxaa soo doortay shacabka waana in ay shaqeeyaan waa inay ku shaqeeyaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed dastuurkeenu wuxuu siinayaa shacabka soomaaliyeed inay mar walba la xisaabtami karaan wakiiladooda iyada oo qodobka afartan iyo lixaad faqradiisa koowaad qeexayso awoodda isxukunku waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa shacabka isagoo adeegsanaya awoodda ah in mar kasta oo loo baahdo uuya uu hay-adaha iyo wakiilada shacabku ku oogi karo la xisaabtan waxaan ugu waxaanu ugu yeeraynaa shacabka aan wakiilada ka nahay in ay awooddooda la xisaabtanka qaataan si loo suuliyo dhaqanka xun ee dhaawaca himilada iyo shucuurta dadweynaha soomaaliyeed ee hamuunta u qaba dib ugyeleelidda qaranka soomaaliyeed oo leh hay-ado hay-ado dowladeed oo ka tarjuma rabitaanka shacabkooda qodobka si- sideedaad waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa inay leeyihiin xildhibaano aqlabiyad buuxda ah oo difaacaysa sharafkooda iyo dowladnimadooda oo la isku hadlayn karo sagaal madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo annaga oo ka tarjumayna aqlabiyadda golaha shacabka soomaaliyeed waxaan ku leenahay kalsooni ayay aqlabiyadda xildhibaanadu kugu qabaan ee kals- si kalsooni leh u gudo waajibaadkaaga hoggaaminta dalka gunaanadka waxaan guddoonka golaha shacabka ka codsanaynaa in kulamadii kala fadhigii afraad dib loo bilaabo oo la dardargeliyo fulinta waajibaadka dastuuriga ah ee golaha hor yaalla sida ay saaxiibadayba hadda sheegeen intaasu noogu dhan yahay waxaan sii raacsan lahaa in eh, guddoonkeena uu ka shaqeeyo guddoonkeen inuu ka shaqeeyo midaynta golaha iyo eh, sidii loo horumarin lahaa eh, golaheena khilaafkan iyo waxaan kalena ay u suulin lahaayeen aad iyo aad umaadsantiin
haddana waxaan u yeerayaa xildhibaan cusmaan xaaji inuu sakan gariyo cusmaan xaaji